sharcigan isgaarsiinta waxau soo mara marxalo kala duwan laba iyo toban sana ku dhowaad ayuuna dhex yaalla hay-adaha dowladda waxayna doodiisu soo bilaabatay sanadkii laba kun iyo shantii siduu maanta ka hor sheegay munaasabad lagu seexayey wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta injineer cabdi canshuur maanta waa maalin taariikhi ah sharcigan waa sharcigii ugu horreeyey ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wada ansixiyeen waana sharcigii ugu cimri dheeraa isagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday labada kun iyo shantii maantana waxaynu joognaa laba kun iyo toddoba iyo toban laba iyo toban sano ayuu qabyo ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi oo maanta seexa sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaradduna ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo wax sahlan ma ahayn anaa idiin sheegaya dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixayno laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo labada golon laga ansixiyo maantana ay soo gaartaan ugu inaan halkan ku saxiixo runtii waxay geliyeen hawshan dardar aad iyo aad u weyn waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiye ku-xigeenka koobaada golaha shacabka ahna kusimaha guddoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu seex sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo xuseyn qaranka soomaaliya lagu dumay qabiil qarankeennii qabiil baynu ku duwinnay aan ku duwinne waxaa la yidhahaa siyaasad qof khalday ma saxo wax lagu khaldayna laguma sixi karo qabiil baynu ku duminay qarankeenii waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dawlad ma ku dhismayno ficil ahaanna waynu aragnayoo carto ka soo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay ma ku soconayso madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan ka aamusin xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna sida anigu aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo lix bilood iyo laba casho ah sida sidii loo ansixiyey oe hawshooda u bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iska leh hadday ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa siday wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtameen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xusay lixdii bilood ee shaqaynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare khayre inay jireen howlo adag balse cashar ay ka barteen dowladdu waa cris laakiin in la maanaj garayaa la rabaa meel kasta fiiriya dood kasta soo qaata annaga hadda waxaan aaminsannahay lixdii bilood aan jirnay wax waa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaan ku idhaahdaa qofka uu socod baranayo waa waa waa dee moog tahay xeerar wuxuu soo marayaa xeerar soo maraya inuu dhibka noo soo hormar naftigeeda waa faa'iido o waa ku ad adkaanayna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo waxaana hawsha xooggeeda u muuqata inay hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare khayre siduu shirkiisa jaraa'id ku sheegay cabdulqaadir okey v o a muqdisho